mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka galmudug maamulka magaalada dhuusmareeb iyo qaar kamida bulshada magaalada dhuusmareeb ayaa ka qaybgalay xarigjarka carwada national farniger oo laga hirgeliyey magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug qorano aadan oo ah maamulaha carwada national farniger ayaa ka warbixiyay adeegyada ay bulshadu ka heli karaan carwada national farniger adeegan galabta aan daah furayno waa adeeg muhiim u ah caasimadda iyo dhammaan bulshada galmudug muhiim u ah waa adeeg ay loo doonan jiray dibadda ama meelo ka baxsan galmudug loo doonan jiray markaan wasiirada iyo madaxda dowladda waxaan leenahay ku soo dhowaada adeegan oo muddo laga soo shaqaynahayay national financial qaybtiisa caasimadda si u furmi lahayd bulshada dhanna waxaa ugu baaqayaa inay maxaanku idhahdaa adeeggii ay bannaanka u doonan jireen maanta loogu keeno magaaladooda dhanka kale guddoomiyaha magaalada dhuusmareeb macali cabdiraxmaan geedi qorow iyo axmed shire faragle wasiir hore ayaa bulshada caasimadda ugu baaqay dhiiragelinta ganacsatada waa u mahad celinaa mar kale milkiilayaalka halkaan keenay waxaan kaloo u hambalyaynaa u baaqaa dadka reer galmudug khaasatan dadka caasimadda jooga in maaragtay furniture noocaana magaaladii laga sameeyey ay kusoo dhiiradaan oo xoolahooda keenaan oo maaragtay ganacsatada la dhiirigeliyo oo xoolaha la qaado si ay wax kaloo tiro badan ay u keenaan kuwa kalena ugu soo dhiiradaan
dowlad degan iyo siyaasad degan iyo higsi nug leh haddii aysan jiri lahayn lama sameeyeen arrintan
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug axmed nuur xaaji cismaan iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga kayse cabdi jaamac ayaa si wadajira u sheegay ahamiyadda carwadan u leedahay bulshada ku nool magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug qaybtaana runtii waxaan leeyahay waa guul weyn anigu waxaan ka mid ahaa macaamiisha national shantii sanaba aanan hal maalin moogaan oo waa kalyantayaasha meeshaan ka mid ahay maadaama aan qaybtii hore subermarketka iyo carwada ka mid ahaa hadda markaan insha allah qaybtaana waa kusoo biiri doona hadduu ilahay idmo waa ku hambalaynaynaa national inay ganacsi intaan la-eg ay caasimadda ka hirgeliyaan shirkadaha kale ee ganacsina waxaan iyagana ka rajaynayna uguna baaqaynaa inay maalgelin xoogla ku sameeyaan weliba locationka meeshaan laga furay iyo fiyugeeda aad bay ugu fiican tahay magaaladii gudaheeda kuma jirto meel qurux badanoo baakim weyn loo soo iibtii karo rag dhuusmareeb ayaa muddooyinkii dambe waxaa laga dareemayay horumaro kala duwan waxa ayna carwada national farniger ka mid ah horumarada laga sameeyey dhanka ganacsiga ee laga hirgeliyey magaalada dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug